runtan aad baad umahadsan tahay magaalada xudira xarunta gobolka bogool xalay waxaa ka dhacay kulan ay yeesheen saraakiisha ciidamada etoobiya ee ku sugan magaalada baydhabo waa magaalada xudur iyo xildhibaano ka tirsan baarlamanka dowlada dhexe ee soomaaliya oo maalmahan ku sugnaa magaala madaxda gobolka bogool ee xudur arinta ugu badan ee kulamada looga hadlayay waxay ahayd sidai xildhibaanadan ka tirsan baarlamanka soomaaliya iyo maamulka gobolka bogool xubno ka socda iyo kan degmada iyo saraakiisha ciidanka ay ku gaari lahaayeen degmada ceel bardeeyeed iyo caato oo dhawaan maamul bogool sare layihahdo looga dhawaaqay marka xildhibaanada shalay kulankooda oo ay la qaateen odayaasha dhaqanka maamulka gobolka bokool iyo kan degmada xudur waxay ku sheegeen in maamulkaasi uu yahay maamul aan shaqayn karin islamarkaasina deegaanadan keliya maamulka ka shaqeeya uu yahay koonfur galbeed marka saraakiisha ciidanka etoobiya ee ku sugan magaalada xudur kulanka ay la qaateen xalay waxay ku weydiisanayeen in ay gaari karaan degmada ceel bardeeyeed iyo caato iyagoo ay la socdaan saraakiisha etoobiyaanka ee ku sugan magaalada xudur marka kulan hordhac ayuu ahaa weli si toosa layskuma afgaran oo etoobiyaanku maysan ogolaan in la gaaro ceelberde balse maanta ayay yeelanayaan kulan kale waxaa kaloo jira maanta in magaalada xudur ay soo gaari doonaan wafdi uu hogaaminayo guddoomiyihii hore ee baarlamaanka sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe oo magaalada muqdisho kasoo ambabixi doono iyo wasiiro ka tirsan koonfur galbeed oo iyagana la sugayo inay soo gaaraan magaalada xudur xubnahaasi oo dhammaan qorshahooda uu yahay in ay gaaraan degmada ceelberde oo ay lasoo hadlaan bulshada degmadaasi ku dhaqan iyo bulshada kale ee kusugan iyaguna yeed iyo caato marka kulamo goosgoos ayaa ka socda magaalada oo bulshada iyo xubnaha maamulka iyo saraakiisha etoobiyaanka lala yeelanayo oo dhammaanna ay khuseeyaan sidii halka loo gaari lahaa marka kulamadu weli waa ay socdaan oo go-aano cad weli kama soo bixin maantana waxay la hadli doonaan meel fagaara ah bulshada ku dhaqan magaalada xudur oo iyaguna si aada ugu soo horjeeda arrinta ku saabsan maamulka bogool sare marka xaaladda halkaasi ay maraysaa kulamadan weliba ay socdaan wax natiijo oo oo cad ka soo baxayna ma jiraan laakiin xildhibaanadu waa tahay xusni arrintan ku aadan in etoobiyaanka laga dalbado aadidda ceel barde iyo aate iyo yeed sababtaasi maxay tahay etoobiyaankusi maxay u diidayin halkaas in mas-uuliyiinta dowladda iyo kuwa koonfur galbeed bay aadaan sida ii sheegeen xildhibaanada waxay muhiimadu ay tahay oo ay ula sharayaan saraakiisha etoobiyaanka ay u weydiisanayaan in marka ay halkaasi aadayaan saraakiil etoobiyaan ay la socdaan maadaama sida aada la socoto degmada ceel barde ama iyeed ay ku taalo xadka soomaaliya etoobiya xiisadna laga baqayo in ay dhacdo marka ayagu waxay sheegayaan in socdaal nabadeed ay tahay arrintooda oo loo arkin in colaad ay hurinayaan marka sababta ay u weydiisanayaan waa in saraakiil etoobiyana socdaalkooda uu kuhog ay la socdaan muhiimaduna socdaal nabadeed uu noqdo marka tan kalena waxaa la socota in wadooyinka isku xira ceel barde iyo xudur laga yaabo in al-shabaab meelaha qaar ay ka joogaan marka in amnigooda la sugana ay qayb ka tahay marka arrimahaasi